الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم wuxuu baab u yahay maamuusista la maamuusayo ahlu beytkii rasuulka iyo caddaynta la caddaynayo fadligii iyo dheeraadka ay lahaayeen ahlu beytka rasuulkuna sida xadiidkaa soo socda aynugu tegi doono waa dadkii sadaqadu ay ka xaaraanta ahayd oo reer banu haashim iyo reer banulmualib labadaa inay ahaayeen ahlulcilmiga qaar ay qabaan kadalika xaasaskii iyo zawjaadkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam walow sadaqadu yaanay xaaraanba ka ahaanine iyaguna ahlulbeytka rasuulka ee karaamadii iyo ixtiraamka iyo sharafta mutaystay bay ku jiraan qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi inamaa yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa in liyudhiba inuu tagsiiyo cankum idinka idinka tagsiiyo arrijsa qurunka oo dunuubta halkan looga jeeda iyo markaa xumaanta ahlalbeyti eyo ahlalbeyti eyo ahla beyti nubuwa gurigii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ehelkiiso yani dadkan aalubeytka rasuulka ahow oo wayuahirakum uu idin ahiro tahiira ahirisuu idin ahiro marka haadihi اlaaya waxay daliil u tahay xaasaska rasuulku inay aalubeytka ka mid yihiin ahlulbeytka waayo aayaadkani iyagaa ilaahay jala wacalaa uu kaga waramayo oo aayaadkan aayaddan iyo kuwa ka horeeya kuwa ka dambeeyaba xaasaska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku saabsanaayeen sidaa awgeed baa ahlulbeytka iyagaa loo jeeda ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen sida ibnu cabaas iyo cikrimiya ka soo aroortay markaa shaki male ahlulbeytka rasuulka inay ka mid yihiin xaasaskiisu ixtiraam iyo qadarin iyo ilaalin baanay mudan yihiin iyo markaa karaamayn waana ummahaati اlmu'miniin qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waman yucadim qofka weyneeya shacaa'ir allah shacaa'irta ilaahay qofka weyneeya fainahaa min taqwa اlquluub fainahaa taasi weyneyntaasi min taqwa اlquluub qalbiyada alla kacabsiga ku jira ayay ka mid tahay shacaa'irta ilaahayna markaa diintiisa oo dhan baa soo gelaysa macano ka mida waxyaabaha ilaahay uu amray in la ilaaliyo la qadariyo in la qadariyo la weyneeyo la ilaaliyo ayaa ka mid a sida ahlubeytka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waaya qaala wuxuu yihi wacan yaziid bni xayaana raximahu اllahu tacaala waa taabici weeyi yaziid ibnu xayaan ataymi alkuufi hiqat min araabicati min awaasit الtaabiciin qaala wuxuu uhi inطalaqtu waan tegay ana aniga iyo wa xuseyn ibnu sabrata ninkaa xuseyn la odhan jiray iyo wa cumar bnu muslimin cumar oo ina muslima ayaa tagnay camar ibnu muslim buu qorayaa nusakha matbuuca ah ee matniga laakiin sida muxaqiqani uu sheegaayo waa cumar ibnu muslim camar maaha waa cumar weeyi in camar la yidhaahdaana waa maxdu khata buu leeyahy waay asalka markaa kitaabka iyo kutubta kale riwaayadabana cumar ibnu muslim baa ku qoran buu waanu tagnay ilaa zayd bni arqama radia allaahu canhum ilaa zayd ibni arqama baanu u tagnay radia allaahu canhum ee waa saxaabigii mashhuurka ahaa alansaariyu alkhasrajiyu radia allaahu canhu ardaa falamaa jalasnaa ilayhi markaanu la fadhiisanay macnuhu waxa weeye falamaa jalasnaa markaanu fadhiisanay ilayhi ay muntahiina ilayhi annagoo isaga soo gaadhnay saanu usoo soconno aanu u nimo saanu la fadhiisanay qaala lahu xusaynun xusayn baa wuxuu ku yidhi oo nala socday laqad laqiita waxaad la kulantay yaa zaydu zaydow khayran kaiiraa khayr badan baad la kulantay ra-ayta waxaad aragtay rasuulallaahi baad aragtay sala allahu calayhi wasalam aragtidii rasuulka iyadoo qofku uu rumaysan yahay oo arkaana fadli weyn iyo khayr weyn bay ahayd fadliga suxbadaa lagu helayo duu qofku sidaa ku dhinto wa samicta xadiidahu xadiidkiisana waad maqashay oo dee afkiisaad ka qaadatay wakazawta macahu maciisana la jirkiisana waa duushay oo waad la dagaal tagtay wa sallayta khalfahu dabadiisana waad ku tukatay laqad laqiita waxaad la kulantay yaa zaydu zaydow khayran kaiira khayr fara badan khayr badan baad markaa la kulantay markaa cilmiga ay weydiin doonaan bay tan gogoldhig ama hordhac uga sii dhigayaan inay ammaanaan muxadidkan oo fadaaisha ilaahay siiyey wax ka mida ay ku sheegaan xadidnaa haddaba waxaad noo sheegtaa yaa zaydu zaydow maa samicta ay bimaa samicta waxa aad ka maqashay min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay waxaad ka maqashay balada wax nooga sheeg saanu annaguna kaaga sii qaadanno qaala wuxuu yihi yabna akhi adeero way ka yaraayeenoo saasuu markaa u leeyahay baa la yidhi adeero yabna akhi adeero wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laqad kabirat sinii da-daydii way weynaatay waqaduma cahdii wakhtigaygiina wuu horreeyey dee nin weynoo jiitay baan ahay wanasiitu waanan iloobay bacda aladii kuntu aci bacda aladii kii barhkii kuntu aan ahaa aciya yaxfadu mdk mid ka qayba oo ka xifdiya min rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wixii rasuulka aan ka qaybi jiray barh ka midana waan iloobay waayo nin weyn baa noqday qofkuna markuu weynaado maskaxdii awoodda lahayd ee uu wax ku xifdiyayay baa dee dacfi gelaya iyo khalal uu gelaya famaa xadadtukum ay famaa xadatkumuuhu caa-idkii baa xadfane waxa aan idin sheegeen idinku xadiida faqbaluu ay faqbaluuhu aqbala wamaa laa wixii kaleenaan idinku xadiidina falaa tukallifuuniihi ha igu kalifina inaan idin sheego uma qaala dabadeetana wuxuu yihi qaama rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa kacay sala allahu calayhi wasalama yowma maalin ayuu fiinaa dhexdayada ka kacay khatiiban xaalo uu yahay mid khudbadaynaya bimaa-in biyo agtood baanu markaa istaagay biyahaasoo yudcaa lagu magacaabo khumman khumman lagu magacaabo waa qadiiru khummin qadiir markaa caan ahoo khum la odhan jiray buu ahaa markaa biyaha waxaa loo jeedaa meel biyo leh balli biyeysan oo meeshaa khum laydhaah ku ooli jiray weeye marka balliga magiciisii baa meeshiiba loo bixiyey khatiiban xaalo uu khudbadaynayo bimaa-in yudcaa khuman bimaa-in biyo ay cinda maa-in weeye biyo agtood buu markaa istaagay biyahaas ama balligaas oo yudcaa lagu magacaabo khuman lagu magacaabo oo dacaa oo bimacnaa samaayana dee way timaadaa luuqadoo waa macruuf biyahaasoo bayna makata walmadiina makiya madiina u dhexeeya markan uu rasuulku khudbadaynayeyna waa markii uu ka noqday xajkii la odhan jiray xajatulwadaac markii uu ka noqday weeyi waaya faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey oo khudbadiisii xamdiga rabbigii buu ku bilaabay wa ahnaa calayhi ammaantiisana wuu soo celceliyey wa wacada waanu wacdiyey dadkii oo wuxuu faray daacada ilaahay jala wacalaa inay la yimaadaan khayrkan iyo wanaaggana wuu dardaarmay wadakara ay wadakarahum waanu waaniyey oo inay markaa wixii ay ku gaboodfalaan iska hagaajiyaan waxay ku gaboodfaleen dadaalaan khafladdana ka toosaan iyo wixii lamiduu ku waaniyey uma qaala dabadeetana wuxuu ihi amaa bacdu intaa dabade alaa hooye baraaruge ayuhannaasu eya ayuhannaasu dad yahow fa innamaa ana basharun anigu basharun baan ahay in kalaba maahee bashar baan ahay waa sida ilaahay aayadda qur-aankaa ku yidhi qul innamaa ana basharu midlukum waxaad tidhaahdaa waxaan ahay bashar idinkoo kale ah waayo yuushiku waxaa dhow yuushiku waxaa dhow waa mudaaricu awshaka maadigeedu waa awshaka yuushiku macnii yaqrubu waxa dhow waa min afcaali lmuqaaraba an yaatiya inuu yimaado rasuulu rabbi ergigii rabbigay inuu yimaado ayaa dhow oo fa ujiiba aan marka ajiibo markaa yuushikudaasi waa min afcaali lmuqaaraba afcaalu lmuqaarabana tacmalu camala kaana kaana camalkeedoo kale ay qabataa isan bay rafcisaa khabarkeeduna ficil mudaaric buu noqdaa marka masderka laga dhalaalinayo antaa iyo ficilka mudaarice ay gashee yaatiya ayaa isamkii yuushiku noqonayo macnuhuna wuxuu yahay yuushiku waxaa dhow an yaatiya rasuulu rabbi ay ityaanu rasuuli rabbi imaatinka ergeygii rabbigay iisoo diraayey uu imanayaa dhow oo fa ujiiba dabadeetana aan ajiibo sidaasaa markaa iska dhow rasuulkaasina waa malakulmowtkii weeyi macnii inaan waxa weeya laysoo dira malakulmowtkii oo dabadeetana dee nafta uu iga qabto ayaa iska dhow rusushana dee waa la dooransiin jiray rasuulkeennana calayhi الsalaatu wasalaam waa la dooransiiyey wa ana aniguna taarikun waxaan kaga tegayaa fiikum dhexdiina haqalayni laba culays baan kaga tegaya laba culays macni waa laba shay oo waaweyn laba culaysna waxaa loogu magacaabay de anna waa laba arrin oo arrinkoodu aada iyo aada u wen yahay weeyi samaahumaa haqalayni icdaama liqadirihima wa tafkiima lishanihima waa laba arrin oo culculus oo waaweyn weeye awaluhumaa kooda hore kitaabullaahi kitaabka ilaahay weeye fiihi waxaa ku sugan kitaabka ilaahay oo ku jira alhudaa hanuun baa ku jira lagu hanuunaayo wa nuuru iftiinna wuu ku jiraa fakhuduu qaata bikitaab illaahi kitaabka ilaahay qaata wastamsakuu bihi qabsada oo ku dhega kitaabka ilaahay qabsada oo ku dhega waxaa markaa halkaa laga qaadanayaa alwasiyatu bikitaab illaah kitaabka ilaahay in laysu dardaarmo waayo khayr oo dhan baa ku sugan ummadduna guuldarraysan mayso inta kitaabka rabbigeeda ay haysatee ay ku dhegan tahay waxaase loo yaabaa marka faraha laga qaado ee xagga dambe laga tuuro kitaabka ilaahay baxaha wuxuu ku booriyey dadka calaa kitaabi illaah ay calaa akhdi kitaabi illaahi kitaabka ilaahay in la qaato ayuu dadkii ku booriyey waaya taasi ayuu ku tirtirsiyey rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam waragaba fiihi waanu jeclaysiin uma qaala dabadeetana wuxuu uhi wa ahlu beyti iyo ahlu beytkayga yanii ka horeen idiin dardaarmayaa culayska koobaad waa kitaabka ilaahay culayska labaadna waa ahlu beytkayga weeye waa ahlu beyti shayga labaadeen idiin dardaarmaya aanan sheeginna waa ahlu beytkayga udakirukum ullah ilaahay markaa inaad kaga baqataan baan idin farayaa oo xaqooda ah ka soo baxdaan fii ahli beyti ahlu beytkayga udakirukum ullaha fii ahli beyti laba jeer buu ku celi udakirukum ullah ilaahay baan idinku xasuusinayaa macnihi waxa weeye inaa ilaahay kaga baqataan oo ilaahay kaga yaabtaan ilaalinta xaqa ahlu beytkayga iyo ixtiraamkooda ayaan markaa idin xasuusinaya idinku waaninaya wey udakirukum اllaha fii ahli beyti ay amurukum biطaacati اllahi wa biاlqiyaami fii ahli beyti wa qaala lahu xusaynu xusayn baa ku yidhi waman ahlu beytihi ahlu beytkiisu waa aya yaa zaydu zaydow alaysa nisaauhu dumarkiisu miyaanay ahayn min ahli beytihi ahlu beytkiisa miyaanay ka mid ahayn qaala wuxuu ihi صaxaabigii nisaauhu dumarkiisu rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam min ahli beytihi ahlu beytkiisa waa ka mid walaakiin ha yeeshee ahlu beytihi ahlu beytkiisa loo jeeda man xurima sadaqata bacdahu dabadi waa cidda sadaqada laga xarima ee loo diiday aan sadaqadu xalaalu ahayn kuwaasaa si gaara loo sii jeedaa qaala wuxuu ihi waman hum oo waa ayo qaala wuxuu ihi hum iyagu aalu caliyin wa aalu caqiilin wa aalu jacfara wa alu cabbaasin weeye qaala wuxuu uhi kullu haaulaa'i kuwaa dhammaantood xurimo sadaqa sadaqadda miyaa laga xarimay qaala wuxuu uhi nacam haa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey qaala wa fii riwaayatin ay wa jaa fii riwaayatin riwaayad kaloo muslimku soo saaray waxa ku soo arooray alaa hooya wa inii anigu taarikun fiikum waxaan idinkaga tegayaa haqalayni laba culays axaduhumaa midkood kitaabullaahi weeye kitaabkii ilaahay wa huwa kitaabka ilaahay xablullaahi xadhiggii ilaahay weeye ee ilaahayna fara in la qabsado waactasimuu bixabli illaahi jamiica man itabacahu qofka raacee u hoggaansame ee fahme ee ku dhaqma kaana cala lhudaa hanuunkuu ku sugnaanaya waman tarakahu qofka ka tagaana kaana calaa dalaala baadinima ayuu ku sugnaanayaa marka dumarka rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ahlu beytka rasuulka waa ka mid marka la eego dhinaca ixtiraamka iyo qadarinta iyo fadliga iyo wixii la mida laakiin xagga marka la eego sadaqadu inay xaaraan ka tahay may dhinacaah kaga mid ma aha oo yani ahlu bey dumarka rasuulka sadaqadu iyaga xaaraan kama aha sidaasaana labada riwaayadood ee muslim qudhiisu warinayaa la ysku waafajinayaa sida hadalkaa dambe ee saxaabiga zayd ibnu arqam qudhiisu uu tilmaamayo oo riwaayadaa dambe ee muslimku warinaayo waxaa ku jirtay faqulnaa man ahlu beytihi faqulnaa min ahli beytihi nisaa'uh qaala laa waxaanu nidhi ahlu beytkiisa dumarkuisu miyaanay ka mid ahayn wuxuu saxaabigu uhi may waymullaahi ina almar'ata takunu maca arajuli alcasra min addahri uma yuطalliquha watarjicu ilaa abiha wa qowmiha ahlu beytihi asluhu wacasabatuhu aladiina xurimuu sadaqata bacdah sidaasaa markaa riwaayadda dambe ay sheegaysa markaa riwaayadda horena waxay sheegaysaa maya ee dumarkiisu ahlu beytkiisa waa ka mid ta dambena markay weydiiyeen maya buu yidhi ismana diidaya ahlulcilmigu waxay isku waafajiyeen sida riwaayadaasi inoo taalla ay ishaarayso oo ah dumarka rasuulku sina ahlu beytkay uga mid yihiin sina uga mid ma aha ma fahanta faahfaahinta masaladaasina meel kale ayay leedahay xadiidkani waa xadiis cadiima ikhwaani dardaaramadii waaweynaaye rasuulkaanuu ka mid yahay sala allahu calayhi wasalam kitaabka ilaahay iyo qiimihiisa in lagu dadaalo iyo ahlu beytka xaqooda in aada loo ilaaliyo ilaahay lagaga boqo xuqumista xaqooda ayaa xadiidku inoo tilmaamayaa baabkana halkaasuu ka waafaqsan yahay qaala وعan iبni cumara radia allahu canhuma ibnu cumar waxaa laga wariyey can abi bakrin الصidiiqi inuu ka wariyey radia allahu canhu iyo mowquufan calayhi xaalo uu ku dul taagan yahay oo hadalkii abubakar uu yahay oo rasuulka aan u rafcin annahu abubakar qaala inuu yidhi urqubuu ilaaliya muxamada nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama fii ahli beytihi ahlu beytkiisa u ilaaliya oo u karaameeyo u maamuusa oo ha liigina oo ha ihaanaynina rawaahu lbukhaari qaala wuxuu ihi macnaa urqubuuhu ay raacuuhu waxtarimuuhu waakrimuuhu weeye u ilaaliya waxaa looga jeedaa urqubuhuda waxaa looga jeeda u ilaaliyo o u ixtiraamo u maamuusa wallahu aclam u karaameeya sidaasuu odhan jiray sidiiqu hadihi اlumma abubakar radia allahu canhu waxaa kaloo mar kale uu lahaa abubakar qudhiisu qaraabada rasuulka iyo ahlu beytka rasuulka ayaan ka jecelahay qaraabadayda qaraabada rasuulka ayaan ka jecelahay buu lahaa qaraabadayda aniga qaraabadayda qaala wuxuu uhi baabu tawqiiri اlculamaaءi wاlkibaari waahli اlfadli wa taqdiimihim wuxuu baab u yahay tawqiiri اlculamaaءi culimada in markaa la tawqiiriyo oo la weyneeyo iyo walkibaari dadka waaweyn ee islaamnimada ku ciraystay sida dishaybat lmuslim xadiidka aynu ku gaarhi doono dadka waaweyn ee cirowga ah ee markaa muslimiinta ah iyo wa ahli lfadli dadka ahlulfadliga ah geesiyada iyo mujaahidiinta iyo markaa dadka muruu'ada badan dadka akhlaaqda wanaagsan ee dadka had iyo jeer afcaashooda ugu yeedha akhlaaqda fiican iyo sabirka iyo wixii fiican iyo wa taqdiimihim in laga horreysiiyo kuwa calaa gayrihim kayrkood iyo wa rafci majaalisihim majaalistooda in la kor yeelo oo la qiimeeyo wa idhaari martabatihim iyo darajadooda ilaahay siiye in la muujiyo ilaahay baa darajeeye la darajeeyo arrimahaasuu baabuu yahay weey ka odayaasha muslimiinta dadka quraada ah ee qur-aanka yaqaana dadka markaa culimada ah dadka ahlulfadliga ah ee karaamad iyo wanaagga leh dhammaantood markaa in la ixtiraamo madaxda markaa cadaaladda waxa weeye dadka ku dhaqaysa ee hagaagsan qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa hal yastawii may siman yihiin aladiina yaclamuuna kuwa wax garanaya iyo waladiina laa yaclamuuna kuwaan waxba garanahayn istifhaamtuna waa istifhaam inkaariya macni masina weeyi masina miyay siman yihiin waa ma inamaa yatadakaru ululalbaab marka mar haddaanay sinayn oon ilaahayba simin la simi maayo dadka ahlulcilmiga ah ee aqoontii sharciga leh kuna camal falaya horeeyo mar walba qaala wacan abi mascuudi cuqbata bni camrin ilbadriyin اlansaari wacan abi mascuudi cuqbata bni camrin اlbadriyi اlansaariyi radia allahu canhu saxaabigaa waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam yowmu lqowma dadka waxaa tukinaya aqra'uhum likitaab illah aqra'uhum ka ugu akriyo og likitaab illaahi kitaabka ilaahay ee ugu qur-aan rugsan kaasaa tukinaya dadka waxaana looga jeedaa markaa qofka qur-aanka wanaajinaya ka qur-aanka badan looma jeedo tusaalahaan intaasoo suuradood dhigtay ama intaasoo suuradood haya waxaa loo jeedaa waa ka qur-aanka toosinaya tajwiidinaya si fiican oo akhriyayo wey soo ma qalbayse tajwiidkana kan maanta la yaqaano uun maaha in markaa la isku kalkalifo in makhaarijta xuruufta la gaadho oo sifaadka la isku waaweynayo qunada in badan la hayo oo aad ilaa qiraa'adu marar badan ay kaba baxdo sidii loo baahnaa maaha walaada xadiid soo socdaynu kaga warrami doonaa masaladaa qudheeda ku tambihin insha allah markaa ninka qur-aanka ugu yaqaana ee qur-aan ruugga ah ayaa dadka tukinaya fa in kaanuu hadday yihiin fi lqiraa'ati akhriska qur-aanka sawaan kuwo ku siman oo isku mid ku ah fa aclamuhum kooda ugu yaqaana bisunnati sunnada ka sunnada ugu yaqaana sunnadana halkan waxaa looga jeeda axaadiidtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisii waay fain kaanuu fi sunnati sawaa'an sunnadana hadday ku simayiin oo isku mid ku yihiin faaqdamuhum ka ugu horeeya kii ugu horreeyey baa tukinaya hijratan xagga hijrada kii ugu soo hor hijrooday ayaa la hormarinaya waayo dee mar hadduu soo hor hijrooday khayr buu markaa usoo dheereeyey oo waa qof khayrka usoo horreeyey fain kaanuu fi lhijrati sawaan hijradana hadday ku sinaadaan faaqdamuhum sinan kooda xagga da ahaan u horreeya da'da weyn kooda hee da'da weyn dee qofku waxa weeye mar kastoo da'diisu weynaato wuxuu loo filaan u yahay inuu xagga aakhiro qaabilo oo geeridii xasuusnaado oo hadda inuu badbatay uu markaa ku fikiro oo adduunyada iyo isku mashquulinteeda iyo shahawaadkeeda waxba aanu isa sii raacsiin walaa yaumana arajulu ninku yaanu ku tukinin arajula ninka fii sulطaanihi meesha uu mas-uulka ka yahay yaanu ku tukin meesha mas-uulka uu ka yahayna waa tusaale ahaan meeshuu baro saabka ka yahay ama uu haysto ama madaxda ka yahay ama masaajidku isagu mas-uulka ka yahay imaamnimo ugu qoran yahay ama gurigiisa soo ma aragti ama meesha uu maamulaha ka yahay ee isagu markaa u dee amro waxaasoo dham way soo hoosgelaya walaa yaumana arajulu ninku yaanu tukinin arajula ninka ku tukin maayo dhe fii sulطaanihi ay fii maxali wilaayatihi halka uu mas-uulka ka yahay a uu maamulo walaa yaqcudu fadhiisana maayo fii beytihi gurigiisa dhexdiisa calaa takrimatihi halka lagu maamuusee gaarka u ah ku fadhiisan maayo ilaa biidnihi isagoo u fasaxa mooyaane rawaahu muslim muslim baa wariyey qaala wa fii riwaayati lahu riwaayad kaloo muslimka usugan waxaa ku soo arooray faaqdamuhum silman ka ugu islaamnimo horeeyey bedela sinan oo riwaayadina waa silman riwaayadina waa sinan ay islaaman xagga islaamnimada waa kii ugu horreeyey markaa waxay noqonaysaa ka da-weyn iyo ka islaamnimo horeeyey laba martabay kala noqonayaan kolka shaarixa daliilulfaalixiin kale isagu wuxuu odhanayaa waxaa macnuhu yahay labadaa riwaayadood way iswaafaqsan yihiin oo riwaayadda sheegaysa sinan iyo silman macnuhuna waxa weeye waa qofka islaamnimada ku horreeya walow da ahaan haba yaraade ka islaamnimada ku horreeya hor islaamay ayaa la hormarinaya oo oday weyn oo toban sano islaam muslim ahaa iyo nin yaroo labaatan sano markaa muslim ahaa haddii ay kulmaan waxaa la hormarinayaa ninkaa yaree islaamnimada ku horreeyey ma fahamti waxaad se moodaa wallahu aclam laba martaba inay kala tahay oo waxyaabihii kale hadday ku sinaadaan da-dii waa mid waxa weeye kala saaraysa oo ka da-weyn baa la horreysiinaya sida xadiid kale ku soo aroortay walya ummakumaa akbarukumaa ma garat waa markay waxyaabihii kale ku siman yihiin wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku yimi yowmulqowma da ragga waxaa tukinaya aqra'uhum likitaab illah kitaabka ilaahay ka ugu markaa yaqaana wa aqdamuhum qiraa'atan uguna horeeya xagga markaa akhriska qur-aanka ugu horbartay waayo mar kastoo qur-aanka qofku uu hore u qaybay uu ku horreeyey wuxuu loo filaan u yahay inuu aada u qaybsan yahay fahansan yahay yaqaano fain kaanat haddii ay tahay qiraa'atuhum qiraa'adoodu sawaa'an mid simana fayaumuhum waxa tukinaya aqdamuhum hijratan fain kaanuu fi lhijrati sawaa'an falya falyaummahum aw fayaumuhum waxa tukinaya akbaruhum sinan ka ugu da-da weyn falyaummahum buu qoray mise fayaumuhum ya ya waan garta atukiya weeye kolkaa akbaruhum sinan calaa kulli xaal yaumu lqowma marka rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam jumladan oo kale waxaa la idhaahdaa khabariyat lafda طalabiyat macnan lafdi ahaan khabar bay u dhigan tahay in laga warramayo oo kale ragga waxa tukinaya kaa laakiin macnuhu khabar ma aha ee waxa weeye waa amar oo ha tukiyo weeye marka cinda alikhtiyaar la ysu yimaado ee la doonayo qof inuu tukiyo dadkii ninka qur-aanka ugu yaqaana tartiibtaasaa dabadeetana lagu wadaya waxaa markaa laga qaadanayaa imaamada iyo tukinta dadku inay tahay mansib qiimo leh haddii la doono in cid la hormariyana cidda sifaadkaa ku horeysae ku wanaagsan ayaa la hormarinaya waxaana baraarujin mudan waktigii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiiyo waktigii hore dadka qofka ugu qur-aan ruugsan ee qur-aanka ugu yaqaanaa kan uguna cilmiga badan buu ahaa waayo sida waktiyadan dambe dhacday qur-aanka akhriskiisa oo keliya lama baran jirin oo laguma gaabsan jirin qur-aanka nin waliba intuu ka barto macnaha iyo waxa ku tacalluqiyo waxa ay xambaarsantahi iyo axkaamtoodana uu baran jiray sidaa awgeed ninba ninkuu ka qur-aan badan yahay ayuu cilmigana kaga horreeyuu kaga caalimsanaa wey hadday markaa kulmaan nin qur-aankii garanaya fiqigii salaadana aada u garanaya iyo nin qur-aankuun akriyi karaya laakiin fiqigii salaadda aan waxba ka garanayn sidaa caamada rukuuc iyo sujuud iyo istaag mooyaane waxba ka garanayna hadday kulmaan ee shaki male ninkaa qur-aankiina si wanaagsan u akhriaya fiqigii salaadana haya kaasaa la horreysiinaya shaki malaha waxanaynu halkaa baraarujinaynaa salaaddu waa wax aada u axkaam badan markaa salaadda axkaamteeda in aada loo akhristo ayaa inala gudboon oo aada loo daalaacdo gaar ahaan qofka aalibulcilmiga ah ee doonaya dadka inuu udhigo ama uu saxo ama uu u sheego gaar ahaan qofkii ilaahay jala wacalaa uu imaam ka dhigay ee halkaa uu joojiyo dadka tukinaya axkaamta salaada inuu aada u tafaquhaa waa laabudda iyo qof kasta oo muslimiba xadiidka calaa kulli xaal halka laga daliishanaya shaahidku waxa weeyaan qaarigii ayaa la yidhaah la hormariyo waa fadliga iyo qiimihiisa dartii haddana markaa kii waxa weeyaan sunnada yaqaanay kii soo hori jirooday kii hor islaamay kii da-da weynaa waxa weeye waa qaab loo kala hormarinayo waay wاlmuraadu bsulطaanihi maxalu wilaayatihi halka uu markaa maamulaa loo jeeda aw ilmawdic aladii yakhtasu bihi ama meeshuu gaarka la yahay oo gurigiisa oo kale ninka inaad sida uun iska tidhaahdaa isagoo ku ogolaado mooyaane ma banaana kadalika masaajidka uu imaamka ka yahay isagoo kuu fasaxa mooye sidow inaad iska tidhaah maya waa fawd ay noqonaysa haddee waayi oo hadday kulmaan ka waran imaamkii masaajidka iyo iyo ninkii magaaladaa ka mas-uulka ah ee haystay hadday bal labadaa maamul kulmaan ka waran kii masaajidka ka maamulka ama ka imaamka hayo kii kasii sarreeyey hadday soo simanayaan wallahu aclam ka sii sarreeya dee markaa xaqa sii leh sharxulmamticana waad eegi doontaa insha allahu tacaala xadiidka markaa waxaynu halkaa ka arkaynaa markan dadka ka ugu qaarisani uu tukinaya waa marka cinda alikhtiyaar weeyi laakiin meesha qofku uu ka mas-uulka yahay waa lagu daba tukanayaa tusaale ahaan imaka imaam baynu leenahay mid imaamkaa ka qaarisani hadduu yimaado xadiiskaanu deliishanaynaayo iska eeg sheekh ninkaa qaarisan baa yimi oo kaa sarreeya la odhan maayo ka soo bax meesha waa lagaa horreeya hadde lama odhanayo ma fahanta waayo waa marka dadkii dee la maaragtay arrintii la bilaabayo ee dadkii la kala horraysiinayo wey ma fahanta laakiin marka arrintii nadaamsantae meeshii ninka mas-uul yahay walow ha lagaba qaarisanaadee kaasuun baa lagu daba tukanaya laakiin marka horeba qof aan qaari ahayn oon qur-aanka ku fiicnayn inay dadku imaam ka dhigtaan oy hormariyaan ma aha waa laga fiican yahay wuxuu ihi sheekhu watakrimatuhuna bifatxi taa'i wa kasri raa'i takrimatuhu wahiya iyadu maa yanfaridu bihi waa waxa uu la gaar yahay ninku oo min firaashin firaash ahaaday wa sariirin sariir ahaaday wanaxwihimaa iyo waxyaabaha la midkaa sida barkintiisi iyo meesha u gaarka ah iyo wixii la mida ma garata oo waa halkaa dee ninka xaafadda islaantiisu ay usii hagaajisay u diyaariso markaa meeshay gabadhu ninkeeda u hagaajisay u diyaarisay intaad dalaqis ka tidhaahdo inaad ku fadhiisato isagoon isagu koodhan halkan soo fadhiisa ama kaalay maya loo baha qaala wa canhu waxaa kaloo laga wariyey saxaabiga abi mascuud qaala inuu ihi kaana rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yamsaxu mitaa taabta manaakibanaa garbaha iyaga fi salaati salaada dhexdeeda garbaha iyagu sidaa u taaban jiray saa u masixi jiray sababtuu masaxayaana waa inuu isku hagaajiyo oo uu simo oo aanay kala dheerdheeraan wayaquulu waxaan u odhan jiray istawuu sinma halkaa waxaynu baraarujinaynaa sawuu iyo istawuu labaduba way jiraan sooma aragtaan marka haddii istawuu la yidhaahdo fii baa lagu gudbinaya istawuu fii sufuufikum baa la odhanaya ma garata haddii sawuu la yidhaahdana sufuufakum baa la odhanaya fii lagu gudbin maayo marka sawuu sufuufakum iyo istawuu fii sufuufikum saasay kala yihin labadubana de way soo arooreen istawuu iyo sawuu istawuu sinma oo sufuufta hagaajiyo toosiy walaa takhtalifuu ha iskhilaafina oo fatakhtalifa quluubukum quluubtiinu ha iskhilaafto yaani quluubtiinu iskhilaafina ha iskhilaafina ee safafka isla eegto oo si wanaagsan ma garanaysaa muqaalafo leh u gala safka liyalinii aigu xiga minkum idinka xaggiina ulul axlaami kuwa qaangaadhka u saaxiibkaa iyo wanuha caqligu kuwa qaangaadhnimada iyo garaadka u saaxiibkaa iyo cilmigu ha igu xigaan ragga markaa qaangaadhka ah ee waxgaradka ah isagaa sheekhu markaa macnayn doona uma aladiina yaluunahum haddana kuwa ku xigaa ha kusii xigaan xagga fadliga iyo waxa weeyaan markaa caqliga uma aladiina yaluunahum haddana kuwa kusii xigaan rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey markaa ha ku sii xigaan ragga qaangaadhka ah ee caqliga leh xagga hore ha maraanoo xagga imaamka markaa waxa weeye ha ku xigaan sababta kuwaa loo horraysiinayaana waxa weeyaan kow inay imaamkii dee salaaddiisii ilaaliyaan oo hadduu sahwiyo tusaale ahaan ay baraarujiyaan qur-aankii hadduu aayad gale ay ka saaraan haddii imaamkii wax ku soo dariyaan oo tusaale ahaan uu isxasuusto inuu bilaaweyse yahay ama dee waxba ku dhacaan len rag baa iyagoo dadka tukinayo toori la geliyey way wax ku yimaadaan inay dadkii sii tukiyaan oo markaa salaaddii qof waxa weeye ka mida iyaga uu meeshii ku soo riixo oo ay dadkii tukiyaan waayahay markaa calaa kulli xaal dadkaa waaweyn xikmadaha ku jira daraaddeed baa la yidhi xagga hore soo marya waxaa kusii xigaya kuwa arrinta noocaasa kaga xiga waxaa kusii xigaya kuwa kaga xiga shaarixoo kale wuxuu odhanayaa kuwa kusii xigaa carruurta ha noqdaan raggii waaweynaa xagga hore markay maraan carruurtuna safka labaad bay maraya kuwaa kusii xigaana waxay noqonayaan kuwa labeebka ah ee inay rag iyo dumar inay yihiin aanay kala cadayn haddana dumarkiina xagga dambe ay sii marayaan saas oo kale fuqahada qaarkood waxay u tartiibiyaan marka ragga waaweyn ee qaangaadhka ay xagga hore maraan safkii labaadna caruurtii ka kusii xigana dumarkii saasay u tartiibiyaan arrintaasina waxaa baraarujin mudan inay tahay fii xaali ibtidaa marka la bilaabayo saa hatee hadday caruurtii xagga hore iyo meelaha u horeyso xagga hore oo kale in dee lala galo oo iyaga aan loo gaar yeelin mooyaane laakiin xaggii hore waxba in laga saara maaha ilaa ka baxa iyagoo dee u horreeyey xaggii hore fiicnay waxaa kaloo jirta haddii caruurta safka dambe lagu ururiyo iyaga la ydhaha safka gaarka ah loo sameeyo ta noocaasa mafaasid iyo dhibaatay keenaysa oo inay iyaga ciyaaraan oo isku mashquulaan dadkii kale ee tukan la-aana ay tashuushiyaan markay qayliyaan ay qoslaan waa caruuro iyaga ilaahayba ma kalifin moogta markaa inay iyaguna markaa isku mashquulaan dadkii kalena ay tashwiishiyaan ayaa keenaysa sidaa awgeed baa sida fiican ee ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen sheekh moxamed ibnu saalix alcuthaymiinna uu maaragtay ku xoojiye sharxulmumtica kitaabka la yidhaha qiimaha badan waa inaan carruurtii dhan laysu marin ee carruurta la kala dhex galgalo ma fahanta carruurtii hee in la kala dhex galgalo raggaa waaweyne ay kala dhex galaan iyagina kolkaa way tukanayaan raggii waaweynaa iyo jamacina mafaasidoodii ama dhibaatooyinkii ka iman lahaa way ka badbaadayaan waay qaala wuxuu uhi waqowluhu salى اllahu عalayhi wasalama liyalinii ha igu xiga huwa bitakfiifi nuuni walaysa qablaha yaa-un liyalinii sidaasaa loo dabdiyey wa ruwiya waxaa kaloo lagu wariyo bitashdiidi nuuni maca yaa-in qablaha nuunta in la shado ya-na laga horreysiiyo kor dhigan oo la yidhaahdo liyaliyannii liyaliyannii sidaa in loo akriyo liyaliyannii sidaana waa lagu wariyey buuri markaa waa ha igu soo xigo ha isoo dhowaada uun khulaasada qaala wuxuu uhi wanuhaana alcuquulu caqliyada weeye oo waa jamcu nuhya bidami nuun wa ululaxlaamina hum lbaaliquuna waa ragga qaangaadhka ah waqiila waxaa kaloo la yidhi ahlu lxilmi waalfadli waa kuwa dulqaadka iyo deganaanta iyo fadliga u saaxiibka ana waa la yidhi ismana diideysa in sha allahu marka ragga dulqaadka iyo waxa weeyaan kartida iyo qaangaadhnimada iyo cilmiga iyo fadliga u saaxiibka ah hay soo xigaan weeye markaa horumarinta kuwaa la soo hormariyey dhinacaasuu baabka xadiidku ka waafaqsan yahay iyadoo xaalad wanaagsan oo salaada lagu jiro ilaahay la hor taagan yahay qaala wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama liyalinii ay igu soo xigaan minkum idinka xaggiina ululaxlaami wanuha kuwa qaangaadhnimada iyo caqliga u saaxiibka ah uma aladiina yaluunahum haddana kuwa kusii xiga halaaan saddex jeer buu yidhi ay karara dalika halaaan wa iyaakum idinkiiyo waxaan idin kala digayaa wahayshaati laswaaqi sawaxanka suuqyada rawaahu muslim macnii masaajidii marka aa joogtaan sawaxanka suuqyada iska ilaaliya iyo buuqa suuqa ka dhaca oo waxa weeye waa buuqan ka dhacaya suuqa had iyo jeer qaylooyin badan baa ka dhacaya oo laba way isdilayaan oo waxa weeyaan markaa qaar waxbay kala iibsanayaan oo qaar kale waxay le ii banee bay isleeyihiin oo adigu buuqan iyo sawaxankan guud ee ka dhacaya weeye masaajidda markaa buuqa iyo waxyaabaha qaylada iyo waxaa in lala soo galo ma aha wacan abi yaxya waqiila waxaa kaloo layidhi abi muxamedin sahli bni abi xasmata la odhan jiray bifatxi ilxaa'i lmuhmalati wa iskaani haa'i lmuhalathati alansaariyi radia allahu canhu saxaabiga alla waxaa laga wariyey qaala annahu qaala inuu yidhi inalaqa waxaa tegay cabdullaahi ibnu sahlin ninkii la odhan jiray wa muxayisatu bnu mascuudin iyo muxayiso ina mascuud ahaa ilaa khaybara khaybar xaggeeday tegeen khaybarna waxay ahayd meel dalsanahoo timirtu aada uga bixi jirto oo yuhuuddu ay degi jirtay wahiya iyaduna yowma idin maalintaa sulxun heshiis bay markaa ahaydoo iyaga iyo rasuulku heshiis bay ku jireen oo macnihii inta la qabsaday waa tii lagula heshiiyey inay beeraan oo markaa wixii ka soo baxa kala baray iska keenaan markaa muddadaasay ahayd waxaanay u doonteen meeshaa dee camal iyo timir iyo wax la mid ah inay timir dee ka soo iibsadaan ama ka soo rartaan iyo wixii la mid a ama shaqo fatafaraqaa kolkaasay markii xaafadaheed iyo meesha ay marayeen bay fatafaraqaa way kala baydheen oo way kala tegeen way yaro kala baydheen fa ataa wuxuu u yimi muxayisatu muxayisa wuxuu u yimi ilaa cabdillaahi bni sahal buu u yimi wa huwa isagoo yatashaxatu ku galgalanaya fii damihi dhiiggiisii qatiilan ee maqtuulan xaalo uu yahay mid la dilay iyadoo kow lagaga siiyu dhiiggiisii ku galgalanayo ayuu markaa waxa weeyaan u yimi xoogay ma yaro kala baydheen xaggan unbuu ka soo wareego ninkii imaka ay kala baydheen oo la dilay oo dhiiggiisii ku galgalanayuunbuu arkay ninkanna waa ilmaadeer labaad sidaynu arki doonno waayahay dee waa rag ehela fadafanahu kolkaasuu aasay uma dabadeetana qadima almadiinata madiinuu yimi fainalaqa waxaa tegay cabduraxmaan ibnu sahal oo cabdilaahigaa la dilaayo walaalayihiin iyo wa muxayisatu muxayisa ninkaa la odhan jiray iyo wa xuwayisatu xuwayisa labadaasoo ibna mascuudin mascuud labadiisii inaan ahaa ilmo mascuud ahaa iyaguna muxayisa xuwayisa in yada sidaa loo shadaa mashhuurahoo fiican in yada la takfiifiyaana way bannaan tahay waa laba luqa weeye luqataan muxayisa iyo xuwayisa in la akhriyo inse la shido la shada ayaa mashhuursan ibna mascuudina baa ila nebiyi nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay u tegeen nebiga ayay u tegeen markaa dee markuu madiine yimi oo uu sheegay shilka dhacay in ninkii maaragtay sidaa uu kula kulmay baa muxayiso walaalkii oo xuwayiso ahaa iyo haddii aa laba kuu roon yahay ninkaa la dilay walaalkii oo cabdiraxmaana labadaasu soo kaxaysta saddexdoodii baa xaggii rasuulka usoo kici timay waxay haddaba nimankani ahaayeen ilmaadeer labaad bay ahaayeen oo laba oday bay kala tirsanayeen oo ka saddexaad bay isugu imanayeen oo tusaale ahaan cabdilaahigaa la dilay iyo cabdiraxmaankaasi ilmo sahal bay ahaayeen sahalna wuxuu ahaa ina zayd ibnu caamir buu ahaa labadan saxaabi ee kalena ibnmas ibn ilmo mascuud bay ahaayeen mascuudna ina kacab ibnu caamir buu ahaa marka aabbayaashood oo kala ahaa sahal iyo mascuud baa ilmaadeen ruma ahaa oo zayd iyo waxay kala tirsanayeen kacab oo keliya caamirna way isugu tegayeen soo ma aragtid marka nimankani waa ilmaadeer labaad ninkan la dilay iyo kan yaray walaalaa yihiin iyo nimankan kale odayaasha ahi ilmaadeer labaad bay yihiin fadahaba waxa uu ku tegay cabduraxmaani yatakalamu inuu hadlo ayuu markaa ku tegay oo wuxuu isku dayey inuu hadlo faqaala wuxuu rasuulku yihi kabir kabir weyne ay liyatakalam aha hadla alakbar ka weyni ha hadlo weeye liyatakalam ha hadlo alakbar ka weyni wa huwa isaguna axdathu lqowmi ragga isagaa u yara wasakata kolkaasuu aamusay oo fatakalamaa labadoodii baa hadlay waqaala wuxuu rasuulku ku yihi ataxlifuuna ma dhaaranaysaa oo macnihii konton dhaarood ma ku dhaaranaysaano watastaxiquuna qaatilakum ay dama qaatilikum kii idinka dilay ninka dhiiggiisiina ma mutaysanaysaa wadakara wuxuu sheegay tamaam alxadiidi xadiidka dhammaystirankiisii muttafaqu calayh wa qowluhu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam kabir kabirna macnahu waxa weeye takalamu lakbar ka weyni ha hadlo ka weyni ha hadlo ee markaa adoo ragga ugu yar ha hadlin xadiidka dhammaystirankiisana waa inagii kusoo marray kitaabkii cumdaha waa inagii kusoo marrayoo wuxuu rasuulku uhi konton dhaarood mar oo mid yahuuddan ka mida meesha deganayd ku dhaartay inuu kaasi dilay dabadeetana dee ama diyaa laydin siin doona ama waa laydin qisaasi oo waa loo dili kolkaasay dhahan dee maanaan arkahayn oo kuma dhaaran karra kii dilay kolkaasuu yihi haddaba yahuudi ha idiin dhaarato inaanay markaa doociyo dareen ka hayn oo ninkaa aanay dilin kolkaasay yidhahdeen ma dad gaalaa baanu dhaartooda aqbalayna kolkaasuu dabadeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa markaa ninkaa diyadiisii bixiyey oo boqol geela waxa weeye baytulmaalkii muslimiinta ka bixiyey waay marka kitaab اxuduud cumdatulaxkaamka waa inagii kusoo maray kitaab اxuduud masaladii qasaamada la odhan jiray baa xadiidku ka warramayey halkaasaanaynu kusoo sharaxnay masaa'ilka kale ku jira halkan shaahidku waxa weeye rasuulku weynee buu yidhi oo macnii ka weyne ha hadlo markaa hadalka iyo cuntada iyo wixii kale karaamaynayo qofka weyn baa lagu horreysiinaya qofka weyn baa hee lagu horreysiinaya haddii laga tegi waayo marka la ystartiibiyo tusaale ahaan waxaan idinku idhi cuntaan idiin keenaya intiinan ishabeeyaan idinku idhi deetana waa ishabayseen markaa midigtaa lagaga bilaabaya midigtaasi haddii ka weyne xagga midigta xigana isagaa lagu bilaaba xataa ka yare haddii midigta xiga kaa yar baa lagu bilaabaya sida axaadiid kale ay faa'iideynayso oo la odhan maayo waryaa ka yaree midigta xigow danahaagaad midigta u marteen ninka weyn baa iskale lama odhanayo laakiin markaasi waa markee waa marka la ystartiibiye la yshabeeye laakiin haddii caadi marka kale maya waa qofka weyn ixtiraam baana ku sugan oo sida raggu u kala wen yahay waa laysu ixtiraama wa وعن جابر رضي الله عنه أن النبي نبgu صلى الله عليه وسلم كان wuxuu ha يجمع mid kulmiyuuhaa بين الرaجuلayن labada nin ee min qaتلا أxudin صaxaabadii أxud lagu laayay ka mid ahaaday hee wuu kulminaayey muxuu ku kulminaayey yaعni wuxuu ujeedaa في الqbri xabaashuu ku kulminaayey oo ilkiiba labuu isugu geynayey ثuma dabadeetana yquل wuxuu odhanaya أyuهmaa koodeeba أكثaru badan akhdan xagga qaadashada iyo xifdinta lilqur'aani qur-aanka uu qaatay keebaa qur-aan ruugsan oo qur-aanka badsaday buu lahaa fa idaa ushiira lahu marka rasuulka loo ishaaro ilaa axadihimaa midkood ee laydhaha kaasaa qur-aanka badsaday qadamahu isaguu ku horreysiinayo fi laxdi iilka isaguu ku horreysiinayo ku hormarinaayo oo xagga qiblada uu markaa sii xigsiinayo rawaahu lbukhaariy bukhaari baa saxiixa ku wariyey dagaalkaa uxud dee waynu garanaynaa oo saxaabadii rasuulkaa jabay oo toddobaatan baa dhintay kooxo badan oo kalena way dhaawacmeen markaa markii meydku aada uu tiro beelay intii kalena markaa ay dhaawacantay in badani ay daashay ciidankii yaraaday ayaa waxa markaa daruurada iyo dantu ay keentay in laba laba iilkii loo wadageliyo sidaasaa dantu ay keentay rasuulkuna saasuu sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam ase yeeshe ah kooda labadaa nin qur-aan badan buu horreysiinaayey markaa dadku siday u kala fadli badan yihin ee u kala qiimo badan yihin loo kala horreysiinaayo ayaa halkaa laga qaadanaya wixii dee markaa sharcigu uu ku simay mooyaane oo axkaam iyo masaa'il iyo waxyaabo waxaa jira labada qof hadday doonaan ha kala weynaadaan ha kala cilmi badnaadaan dee sharcigu ku simay soo ma aragtid oo imanka tusaale ahaan dhaxalkii oo kale waa lagu simo laba nin oo walaali hadday jiraan oo aabbahood uu dhintoy dhaxlayaan dee la odhan maayo ka cilmiga badan ee da-da weyn u badiya dhaxalka lama odhanayo soo maaha mar hadday laba nin oo walaalaa yihiin dhaxalkii aabbahood dee waa dee laba qori oo isleegun bay kala qaadanayaan waay waxaa kaloo jira sideedaba marka la is-aasaayo allaxdu waa in ii la duwo ashaquna wuu bannaan yahay oo qabaaljeex la sameeyo halkaa bartanka la jeexaana way bannaan tahay laakiin allaxdu baa fadli badan in ii la sameeyo iilka la duwo ayaa fadli badan halkeedaana lagu sheegaa qaala wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi araanii waxaan isku arkay fi lmanaami hurdada ayaan isku arkay atasawaku xaalo aan cadayanayo oo manaamku waa master miimiya fi lmanaami ay fi nawmi waxaan ku riyooday oo aan isku arkay anigoo markaa hurdada dhexdeeda atasawaku cadayanayo bisiwaakin caday ku cadayanayo fa jaaanii waxaa ii yimi rajulaani laba nin baa ii yimi labadaa nin oo axaduhumaa midkood akbaru uu ka wen yahay min alaakhari ka kale fanaawaltu waxaan u dhiibay asiwaaka cadaygii alasqara kii yaraa baan u dhiibay macno uu ugu dhiibayba faqiila lii waxaa laygu yidhi kabir weyne weyneyo macnii ka weyn u dhiib fadafactuhu waxaan u dhiibay ila lakbari minhumaa koodii weynaa ayaan u dhiibay kaa xadiidkaa hore kabir kabir rasuulku ku yidhi cabdiraxmaan markuu doono inuu hadlo ayuu xadiidka markaa isku mawduciyona isfasiraya markaa sharaabka iyo cuntada iyo cadayga loo dhiibaya iyo hadalka iyo waxyaabaha kii weynaa baa lagu horreysiinayaa waa tahay ciddan rasuulka sidaa ku tidhina dee waa malago waa malakuljibriil ba ahlucilmiga qaar ku sheegeen hana iloobin ru'yada riyada ambiyadu inay waxyi iyo xaq tahayna ha iloobin qaala wuxuu ihi rawaahu muslimu muslim baa wariye musnadan ay mutasilan xaalo uu yahay mid sanadkiisu mutasil yahay wlbukhaariyu bukhaarina uu wariyey tacliiqan xaalo uu mucalaq yahay oo mucallaqa tacriifkiisu waxa weeyaan ikhwaani waa xadiidka sheekhu aanu sheegin cidda uu isagu ka wariyey ya cidda uu ka wariyey ee markaa ugu sheekha ah waa xadiidka aanu sheegin oo waxaa lagu tacriifiyaa xadfu awali sanadi waaxida fa akara walow lijamiici sanad haddii sheekhan xadiidka sheegaya sheekhiisii aanu sheegin ama sheekhiisii iyo sheekhiisii aanu sheegin ama cid isaga iyo rasuulka udhaxaysayba aanu sheegine qaala rasuul llahi sala ly slam uu yidhahdo ama qaala saxaabiyu fulan ibnu fulan xadiidkaasi waa mucallaq waxaanan idinku baraarujinayaa saxiixa bukhaariga xadiidta mucallaqa ahi aada bay ugu badan tahay laakiin saxiixa muslimka aada bay ugu yar tahay soo ma aragtaan saasay u kala duway bukhaariga aada bay ugu badan tahay laakiin muslimka hee way ku yar tahay mucallaqaadka bukhaariga ku jiraana waa aqsaam weeye badidoodu way sugan yihiin adigu halkeedaa markaa lagu kala dhigdhigaa qaala wuxuu uhi wacan abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina min ijlaal illaahi tacaala ilaahay weynayntiisa waxaa ka mid ah iyo tacdiimkiisa ikraama di shaybati lmuslim in la karaameeyo qofka cirowga ah ee muslimka ah waaya qofka hee cirowga ah ee muslimka ah oo balada u fiirso ina min ijlaal illaahi tacaala ikraama ikraamadaasi waa isamkii inadaasoo dib dhacay khabarkina min ijlaalillaahi jaariya majruurku dhacaya marka halkan oo kale waa lasoo horreysiin karaa khabarka iniyo walaalaheed ina min ijlaal illaahi tacaala ikraama di shaybati lmuslim qofka cirada u saaxiibka ah ee muslimka ah ee maamuusistiisa iyo karaameyntiisaa ka mid ah sida imika yuusuf kaas oo kale dee qof weyn oo muslim ahoo ciraw oo in badan tukanayo o in badan soomaayo o in badan islaamnimada ku dhex jiray iyo waxaamililqur'aani qofka qur-aanka xambaarsan ee qur-aankii intuu qaybay markaa ku camal falay ee fahmay ee ku dadaalay ee isku taagay ee ku tukaday waa kada kaasoo kayr ilghaalii fiihi aan ku xadgudbin waljaafi canhu aan kana markaa gaabin oo aan markaa goynin oon ka fogaanin wa ikraama di sulطaani اlmuqsit iyo in la sharfo oo la maamuuso qofka madaxnimada u saaxiibka ah iyo awoodda almuqsidi cadaaliga ah ee cadaaladda wax ku dhaqaaya qaala wuxuu ihi xadiidu xasanu weeye rawaahu abu daawuuda baa wariyey xadiidkuna waa xasan imaamu lalbanina wuu ku raacay oo uu taxsiiniyey isna waa xadiid markaa sugan xaamilulqur'aankii dadka sharafta luu ka mid yahay waa in la ikraamo isagana laakiin laba shardaa lagu xidhay waa kaan ku xadgudbin oo xadgudubkii maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya si qaldan inuu u fahmo tusaale ahaan si qaldan buu u fahmay oo uu u daliishaday ama si qaldan buu ugu camal falay oo aan loo baahnayn sida nimankii khawaarijta la yidhaahdaa la odhan jiray ay sameeyeen oo kale quraa bay ahaayeena moogtay niman qur-aan ruuga bay ahayeen oo akhriskiisa yaqaan laakiin macnihiisii saxda ahaa baa isku dabarogay oo si qaldan bay u fahmeen sida awgeed baa aayado badan oo qur-aanka ka mid ah si qaldan bay u daliishadeen oo dhiiggii muslimiintana way ku xalaashadeen kadalika waxaa soo gelaya alkhaali fiihiga qur-aanka akhriskiisii in lagu talax taga akhriskiisii oo markaa si aada loo jiidjiidaayo oo toosintiiba laga saaraayo loo akriyo sida dadka maanta qaar ay sameeyaan ad arkaysaa mid iskala jiidjiidaaya oo doonaaya inuu isla markaa qur-aankii qurxi laakiin dee si qaldan u akriyaya alxamdu alxamdu iska odhanaya waa qalad wey laxni bay noqonaysa way badan yihiin maanta marka taa qudheedu baa baail oo looma baahna awalja fiicanuna waa kii ka gaabiyey dee qur-aankii tusaale ahaan akriyi waaye ku camal fali waayey wixii uu faraayey la iman waayey wixii uu diidaayey ka joogsan waayey waa ka noocaas oo qofka xaamilulqur'aanka ah ee labadaa sifo mid leh in la maamuuso kaasi ma mutaysan ha yeeshee xaamilulqur'aanka labadaa sifoba ka maran ee ahlulwasadka ah ee toosan kaasaa mutaysta iyo suldaanka cadaaladda u saaxiibka ahee cadaaladda wax ku dhaqaaya qaala wuxuu uhi wacan camr bni shucaybi can abihi abihi wuxuu ka wariyey can jadihi awowgii inuu ka wariyey radia allahu canhume horaynu markaa usoo fasir waay oo can jadihi waa jaddu abihi oo macnihii waxa weeye camar abihi oo shucaybaa ka warinaya saxaabigii cabdillahi bni camr bn alcaas qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uhi laysa mina nagamid ma aha man lam yarxam qofka aanu naxariisan sagiiranaa ka iyaga yar aanu naxariisan oo ilmaha yar had iyo jeer in loo naxariisto o la ciyaarsiiyo o loo kaadiyo u baahayn wa yacrifu oo aan garan sharafa kabiirina ka iyaga weyn sharaftiisana aan garan kaasi naga mid maaha yani dariiqada yada iyo kuma sugna markaa milada yada xadiidu صaxiix weeye rawaahu abu daawuuda wtirmidiyu waqaala tirmidiyu xadiidu xasanu صaxiix xadiidku waa xadiid sugan weeye riwaayadaasina waa lafdigii tirmidiga qaala wa fii riwaayati abi daawuuda xaqa kabiirina buu hi halka sharafa ay riwaayadaa hore ka ahayd xaqa kabiirina ka iyaga weyn xaqiisa aan garan markaa ilmaha yarina had iyo jeer gacan qabasho iyo naxariis iyo tilmaamis iyo toosis iyo waxaasuu u baahan yahay ka weynina in markaa loo turo la ilaaliyo o wax lala qabto la taageero ayuu u baahan yahay qaala wuxuu uhi wacan maymuun bni abi shabiibin maymuun ibni abi shabiib waxaa laga wariyey raximah llah allaha u naxariista ilan waa taabiciye ana caaishata caaisha radia allahu canha ee mara bihaa waxaa soo maray saa'ilu nin baryootamayaa soo maro dawarsanaya fa acdathu waxay siisay kisratan jabroodhiyay siisay wa mara bihaa rajulun haddana waxaa soo maray nin ninkaasoo calayhi hiyaabun korkiisa maryo fiicani ay saaran yihiin iyo wa hay-atun qaab oo maryo fiican lahoo markaa xaragoonayo qaab iyo haybad leh fa aqcadatu kolkaasay fadhiisiisay oo fa akala waxbuu cunay wax cun bay tidhi oo waxbuu cunay oo waxoogay isagii markaa way sharaftay si si kii hore ka duwan waqiila laha fi dalika arrinkaa dartii baa wax loo markaa lagala hadlay oo la yidhi maxaad sidaa u samaysay oo kale qaalat waxay tihi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalam anzilu naasa dadka dejiya manaasilahum darajooyinkooda dadka dejiya dadka darajooyinkooda dejiya oo mansilada waxaa la idhaha almartabat lcaaliya darajada sare markaa ciddii ilaahay darajeeyey darajeeya weeyi rawaahu abu daawuuda baa wariyey laakiin ha yeeshee qaala abu daawuud wuxuu yidhi isagoo xadiidka daciifnimadiisa sheegaaya maymuunun maymuun ninkaa la odhan jiray maymuun ibnu shabiib lam yudrik caaishata caaisha ma soo gaadhin buu yidhi calaa haadaa xadiidku wuxuu noqonayaa markaa munqaic buu noqonayaa inqiaac baa ku sugan sidaa awgeed baa xadiidku waa daciif weeyi cilatu dacfigiisuna midi waa taas oo ninkaa taabiciga ah ee caaisho ka warinaya caaisho ma soo gaadhin waa qodob cillo labaadna way ku jirtaayoo nin la odhan jira xabiib ibnu abi thaabit oo mudalis ahaa ayaa sanadkiisa ku jira waqad cancanahu waanu cancaneeyey mudaliskuna dee wuxuu cancaneeyo lagama qaato labadaa cillo daraaddeed xadiidku daciif buu noqonaya wuxuu sheekhu uhi isagoo sii wada waqad dakarahu muslimu muslimna wuxuu ku sheegay xadiidkan fii awali صaxiixihi bilowga صaxiixiisuu ku sheegay tacliiqan isagoo markaa mucalaq ah oo aan sheekhiisi iyo sheekha sheekhiisi iyo waxba sanadba aan u sheegin ayuu ku sheegay oo faqaala wuxuu ihi wadukira waxaa laga sheegay can caaishata radia allahu canhaa eh waxaa laga sheegay waa siiqatu tamriid baa la idhaahayo waxay kutusaysaa inaanu aada u sugnayn qaalat inay tidhi amaranaa rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuuna faray sala allahu calayhi wasalam an nunzila annaasa dadka inaanu dejinno manaasilahum darajooyinkooda hase yeeshe ee muslim horta waa kaa siiqatu tamriidka ku sheegay sanadna uma sheegin muqadimada saxiixiisaanu ku sheegay waxaana baraarujin mudan axaadiidta muslimku uu ku sheegay kitaabkiisa muslimka dhexdiisa iyo axaadiidta muqadimadiisa hore uu ku sheegay isku mid maaha isku shardi maaha axaadiidta shardiga muslim waafaqsane ama ku soo aroortay oo axaadiista kitaabka dhexdiisa uu ku sheegay laakiin muqadimada hore wuu ku soo arooriyey axaadiis sugan iyo qaar kaleba sida kan oo kale wuu ku soo arooriyaa imaamu muslim soo ma aragti sidaa awgeed baa haddii la odhanayo xadiidkaa muslim baa wariyey xadiidkaana muqadimada hore uu ku wariyey waxa markaa loo baahanya in la caddeeyo oo la yidhaha rawaahu muslimun fii muqadimati صaxiixihi oo sidaa loo caddeeyo hadii la yidhaha laakiin rawaahu muslim oo la idlaaqa un macnii dee kitaabka dhexdiisu ku wariyey bay noqonaysa oo shardigiisii uu waafaqsan yahay qaala wuxuu uhi wadakarahu lxaakimu abu cabdillaah xaakimu abu cabdillaah yaa xadiidkan ku sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa macrifatu culuumi اlxadiid la idhaahdo wa qaala waxaanu uhi huwa xadiidu صaxiix weeye laakiin arrintaasi sax ma aha waayo xadiid صaxiixa maahe waa xadiid daciifa labadaa cilo ayaana ku sugan qaala wuxuu uhi can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhumaya qaala inuu yihi qadima waxa yimi cuyaynatu bnu xisnin baa yimi fanazla wuxuu ku degay calaa bni akhiihi inanku adeerka u ahaaye alxuri bni qays la odhan jiray wa kaana waxaanu xurigaasi ka mid ahaa min annafari dadka ayuu ka mid ahaa aladiina kuwaasoo yudniihim cumaru cumar uu soo dhoweyn jiray radia allahu canhu oo qur-aan ruugyada culimada abuu ka mid ahaa wa kaana alquraau dadka quraada ah ee qur-aan ruuguna waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumara dadka cumar la fadhiista wa mushaawaratihu lana tashada ayay ahaayeen kuwaasuu la tashan jiray oo la fadhiisan jiray oo iyaga ayaa markaa had iyo jeer ka ag dhowaan jiray kuhuulan kuwa garmadoobayaalahoo rag waaweyna kaanuu ha ahaadaan aw shubaanan ama dhalinyar ha noqdaan wa qaala cuyaynatu cuyayna wuxuu ku yidhi libni akhiihi inanku adeerka uu ahaa yabna akhi war adeero laka wajhun weji baad ku leedahay cinda hada alamiiri amiirkan agtiise faadin lii calayhi ogolaansho iga dalab inaan macni usoo galo faistadana ogolaansho ayuu uga dalbay oo faadina lahu cumaru cumar wuu ogolaaday radia allahu canhu inuu usoo galo dabadeetana fadakhala baa lasoo qadaraya wuu usoo galay falamaa dakhala markii uu usoo galay ayaa qaala wuxuu yihi hi haye bay ka dhigan tahay hi waa kelmad tahdiid iyo hanjabaad tusinaysa hi haye yabna alkhadaabina khadaabow hi buu ugu hanjabay magaciisiina kuma sheegin yaa amiira almu'miniinna ma odhan yabna alkhadaab buu ina khadaabow si adag buu la hadlay fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa tucطinaa nama siisid aljazla wax badan nama siisid walaa taxkumu fiinaa bilcadli dhexda yadana cadaalad kuma xukuntidoo naguma kala saarti da cumar baa sidaa laga leeyay waqadiba cumaru cumar baa cadhooday radia allahu canhu iyo xataa hama ilaa uu ku hamiye an yuuqica bihi inuu markaa ciqaab gaadhsiiyo markaa uu ciqaabo ilaa uu ku hamiye waayo dee si xun buu ula dhaqmay waanu markaa aflagaadeeyey oo wuxuu uhi cadaaladna naguma kala xukmido macnii dulmi baad samaysaa waxna nama siisid buui xadiidkana hore aynu usoo maray wa qaala lahu lxuru xur baa waxa uu yidhi khud ilcafwa cafiga qaado waamur bilcurfi wanaaggana far macruufka waacrid can iljaahiliina jaahiliintana iskaga jeedso waay oo meelka dhacooda iyo waxa weeyaan jahligooda waxa weeye ha ku abaal marin iskaga jeedso hala qasane wa ina haada min aljaahiliina ninkana jaahiliintaasuu ka mid yihi ilaahay fara in la yskaga jeedsado wallaahi ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi ibnu cabbaas maa jaawasahaa kama gudbin cumaru cumar kama gudbin xiina talaahaa calayhi markuu ku dul akri wa kaana waxaan u ahaa cumar ibn اkhaaab amiir اlmuminiin waqaafan mid joogsi badan cinda kitaab illaahi tacala ilahay kitaabkiisa mid ku joogsi badan ayuu ahaayo ma dhaafi jirin waxaa ilaahay uu ku sheegay qur-aanka ma dhaafi jira kama tallaabi jira rawaahu lbukhaariyo imaamu lbukhaari baa wariyey xadiidkan horeynu usoo maray halka baabkan uu ka waafaqsan yahayna waxa weeye cumar dadka ahlu sharafka ah iyo culimada iyo quraada uu soo dhoweyn jiray waayo cilmi baa laga helayaa alla kacabsi baa laga helayaa tala fiican baa laga helayaa fatwaa laga helayaa xasuusinay qur-aankii ama xadiidkii ama cilmigii ku xasuusiyaan baa laga helayaa fawaa'id fara badan baa la joogoodu ay leedahay waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka madaxda ay had iyo jeer bitaano fiican inay samaystaan dad wanaagsan oo khayrka ku garab gala waa inay samaystaan bitaanada xunna iska ilaaliyaan qaala wa can abi saciidin abi saciid waxaa laga wariyo samurata bni jundubin ahaa radia allahu canhu jundub iyo jundab labadaba waa la akri karaa daalka waa la godi karaa waana la kordhigi karaa qaala wuxuu uhi laqad kuntu waxaan ahaa calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama waqtigii rasuulka ilaahay ghulaaman inan baan ahaa oo fa kuntu waxaan ahaa axfadu canhu mid wax ka xifdiya famaa yamnacunii iima diidaayo min alqowli hadal ii diidi maayo aan hadlo xadiidtii rasuulka aan sheego ilaa ana haahunaa halkan inay ku sugan yihiin mooyaane rijaalan rag raggaasoo hum iyagu asanu minii iga da'weyn oo aan u daynaya inay iyagu dadka xadiidaan ay cilmiga u dhigaan ay waxu sheegaan muttafaqun calayh marka had iyo jeer marka meel la wada joogo qofka cilmiga badan ee haddii alaba kuu roonyo da'da weyn waa in markaa ka hadalka cilmiga iyo fatwada iyo casharka iyo wixii la mid ah loo daayo weeye waaya oo ka yari markaa ka ragga waaweyn uu ka dambeeyo adabta fiican bay ka mid tahay wa can anasin radia allahu canhu y qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maa akrama shaabun maa akrama ma maamuuso shaabu nin dhalinyari shaykhanooday uma maamuuso lisinihi da'diisa daraaddeed ilaa se hadduu maamuuso qayada allahu lahu ilaahay wuxuu u qadaraa oo uu u diyaariyaa man yukrimuhu cid maamuusta cinda sinihi marka uu gaboobo ee uu weynaado dii intaa uu sii noolaado rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu gariibu tirmidi baa wariya waxaanu uhi waa xadiid qariiba qariibkana waa garanaysaano waa wax markaa nin keliya u wariye waqul qariibu maa rawaa raawin faqad qariibna halkan wuxuu uga jeedaa alimaamu tirmidiyu raximah llahu waa daciif buu uga jeedaa waay xadiidkana waa xadiid daciifa weeye oo sanadkiisa waxaa ku sugan nin la odhan jiray yaziid ibnu bayaan ayaa sanadkiisa ku sugan oo daciif ah wakadalika ninkaa shaykhiiso aburaxaal la odhan jiray aburaxaal ansaari oo isna daciif ah markaa xadiidku ma sugna hase ahaatee qofka weyn ee dee markaa cirawga ahee muslimka ah in la ilaaliyo oo la maamuuso oo la karaameeyo xadiidkii hore sugnaa baynu ka deliishanaynaa wasubaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka atuub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online